barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhur sabti ah ka bisha sebtembar sanadka idaacadda duurkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caasho ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada ee maantana waxaa ka mid ah
gobolkan sboortska wuxuu ku ahaa gobollada ugu horumarsan soomaaliya haddana runtii wax la taaban karo ayay qabteen sboortiska dhallinyaradii maamulaysay burburkan siduu u dhacay horumarkii isboortiga horta ceelow ku dhacay alxamdulilah beryahan intaas horta aniga waxaan ku noolahay magaalada beledweyne waxaan ahay nin taniyo jabsan xagga isboortiga runtiina manaha isheeg ayaa hore waxaan soo celinay koobka socda manaha degmada maxas mid kalena wuxuu ka bilaawday degmada burburta runtii macnaha ii sheeg waxaa hadda muuqato macnaha soomaalaasho sportiski waa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkii maanta oo kale aad dhegaysataan oon toddobaadkan ku qaadan doono aanu ku jexjeexi doono heerka isboortiska gobolka hiiraan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan inta barnaamijka u socdaan idin haynaa
intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warka caalamka inta lahubo lix qof ayaa ku geeriyootay siddeed kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo aroortii hore ee saakay ka bilowday agagaarka wadada warshadaha ee magaalada muqdisho dagaalka oo aroornimadii hore ka bilowday isla magaalada muqdisho ayaa soo gaaray ilaa iyo baraqanimadii hore ee saakay ilaa iyo haddana lama oga sababta ka dambeysay waxaana labada dhinac ay isu adeegsadeen hub culus dagaalka ayaa dadkii ku dhaawacmay waxaa la geeyey cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho waxaana ay howlwadeenada cisbitalkaasi sheegayaan in cisbitalka ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof oo isugu jira afar raga iyo laba dumara sideed kalena dhaawacooda ay hadda yaalaan cisbitalkaasi
xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa dooranaya maanta madaxweynaha maamulkaasi hirshabeelle hogaamin doona sanadaha soo socda kadib markii bishii hore ee agost ay xildhibaanada maamulkaasi kalsoonidii kala laabteen madaxweynihii hore cali cabdulaahi cosoble ilaa iyo sagaashan iyo sideed xildhibaan ayaa ka qayb qaadanaya doorashada madaxweynaha cusub oo hadda ka soconaysa magaalada jowhar waxaana u tartamaya ilaa iyo sideed musharax oo wada rag ah ragga tartamaya waxaa ku jira xubno hore gobolka hiiraan uga soo noqday guddoomiye gobol duur wanaagsan dhegaystayaal gurur waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka madasha dhallinyarada ha yeeshee aynu ka horeyno dhinaca iyo magaalada jowhar aynu aadno waxaa hadda si toosa u soconaya doorashada cusub ee maamulka madaxweynaha maamulkaasi hirshabeelle oo xildhibaano ku dhowaad boqol ay ka qayb qaadanayaan doorashada oo sideed musharax ay u tartamayaan xilkaasi waxaa hadda khadka telefoonka ee jowhar si toosa ugu jira wariyaha v o a ee halkaasi ee dhaqane ee waxaad dhaqan oo noo sheegtaa bal sida ay wax u socdaan ilaayo hadda
jamaal waa mahadsan tahay waxaa howlka shirarka xarunta baarlamaanka xilligan ka soconaysa tirinta codadka doorashada madaxweynaha maamulka hirshabeelle doorashada waxaa u taagan ilaa iyo sideed musharax codadkii tirintooda ayaa hadda socoto waxaana doranaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle muddada saddexda sano ee soo socota kadib markii qaar kamid ah xildhibaanadii baarlamaanka hirshabeelle afar iyo tobankii bishii hore ay xilkii ka qaadeen cali cabdullaahi cosoble madaxweynihii maamulkaasi
waa tahay marka waxaad noo sheegtaa waxa la filayo ilaayo hadda ma tirinta ma wareegii koowaad bay socotaa ma bal jawiga guud waa sidee
waa mahadsan tahay jamaal waxaa socota tirinta codadka wareegii koowaad oo xildhibaanada codadka ay dhiteen ilaa iyo hadda tirintana waxaa ugu horeeya mid kamid a musharaxiinta maxamed cabdi waare inkastoo ay tahay bilow tirinta waa tahay marka waxaa la sugayaa in wareeg kale dib loo galo oo qeybihii aanan codod badan helin ay ka haraan koowaad wareega labaad marka loo gudbo ayaa natiijada iyo sharaxaadda laga bixin karaa marka laga tago iyo dhinacii wajahia waayahay marka laga tago xildhibaanada dooranaya madaxweynaha waxaad noo sheegtaa yaa kale oo meesha jooga oo ma ma jiran xubno dowladda soomaaliya ka socda oo meesha jooga bal haddaad iyadana noo sheegtid
xubno ka socda dowladda federaalka oo golaha wasiirada iyo aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xubno ka socda ayaa jooga dadka joogana waxaa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga qaranka iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta shalay gelinkii dambe ayay soo gaareen magaalada jowhar sidoo kale waxaa jooga xubno ka socda beesha caalamka urur goboleedka igad amison saraakiil ka tirsan intoodaba waxa ay goobjoog ka yihiin natiijada iyo qaabka ay doorashada u dhaceyso inay goobjoog ka ahaadaan oo sida ay codadka xildhibaanada u bixinayaan ay waa tahay markaa kala socdaan aad baad mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa wixii soo kordha dhegeystayaal idaacadaheenna ayaan idinkugu soo gudbin doonaa halkaad ka dhegeysaneysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad la socotaan haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan kuna soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda isboortiga gobolka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhallinyarada waxaa igala qaybgalaya daahir nuur cumar oo lagu naaneyso daahirey iyo cabdisalaan argentina oo ka mid ah rugcadaagii ciyaaraha soomaaliya iyo cabdikariin xasan cabdulle yaani gudoomiyaha olombikada gobolka hiiraan iyo ciyaaryahan saadiq cumar carte coonka ugu horeyn cabdikariin yaani ayaa sharaxaya marxaladda uu ku sugan yahay sboortiska gobolka hiiraan wuxuu maraya haddi xeer xoogaa uu soo kacay isu soo noolaanaya sboortiskii gobolka hiiraan bilaa hadda noo soo dhaafan waxaa noo soo socday koob saddex biloodla ah oo lagu qabtay istadium laqayo kaas oo kasoo qaybgaleen labaatan kooxood kaas kaasoo kusoo gabagaboobay bishii hore manaa lix iyo labaatankeedana manaa ku dhamaaday runtii hadda waxaan dhihi karnaa fifaalo macnaha sportiskii soo noolaashii hiilaan ah ayaa macnaha meesha kasoo baxayso hadda waxaa dhismaha lagu dhameeyey ista macnaha shenterkii oo loogu talagalay basketka gobolka ama degmada runtiina macnaha isheeg ayaan hore waxaan soo celinay koob ka socda macnaha degmada maxas mid kalena wuxuu ka bilaawday degmada burubur runtii macnaha isheeg waxaa hadda muuqato macnaha soo noolaasho sportiskii macnaha degmada ama degmada beledweyne ha noqoto ama buurburta ama maxaas ama matawaan waxaa jira tartamo badan oo degmooyinkaas ka dhaco manaha beledweynena wuu ka dhacaa ayadoo lahaa lahayd manaha meelaha yarkaa lagu dheelo macmalka ah iyo meelaha waaweynba way ka dhacaan hadirtaan
cabdikariim waa mahadsan tahay daahir nuur daahirey waxaad ka mid tahay rugcdaagi isboortiga gobolka hiiraan oo xilligii dowladii dhexe ilaa heer qaran ayaa ka gaartay dhinaca sboortiska marka aad fiiriso waxyaabaha uu cabdikariin nooga warbixiyey iyo inta aad xogaalka u tahay maxaad isdhihi kartaa waxyaabahaasaa ka maqan sboortiska gobolka hiiraan oo haddii la heli lahaa waxa uu noqon lahaa mid taabagala gobolkan sboortiska wuxuu ku ahaa gobolada ugu horumarsan soomaaliya haddana runtii wax la taaban karo ayay qabteen sboortiska dhallinyaradii maamuleysay marka waxyaabaha hadda aan tabayno oo ka maqan sboortiska oon leenahay haddii la helo macnaha intan wuu kasii horumari lahaa waxaa ka mid a garoonkii oo ah mid qaawan oo aan roog iyo waxba oolin ama doogii loogu talagalay runtii haddii caruurta loo sameeyo rooggaas horumar weyn ayay gaari lahayeen runtii mooraalkooda dhismi lahaa wax oo muxuu ahaa jirkooda markay dhulka ku dhacaan waxba sooma gaari lahayn walaalaheen oo qurbaha jirana waxaan u sheegaynaa wixii oo kaga aadan ayaga meeshaas ay ka qaban karaan inay macnaha soo taakuleeyaan garoonkaas gacan ay naga siiyaan annagana macnaha waxaan raalli ka nahay in macnaha la horumariyo
argentina adigu waxaa ka mid ahayd cayaartooydii hore xilligii barisamaadkii waqtiyadan dambena laga yaabo inaad macalinimo ay shaqadaada ku ekeyd oo dhinaca sbortiska markaad fiiriso waxyaabaha hadda ay haystaan dhalinyarada sbortiska ee gobolka hiiraan maxaa isdhihi kartaa waxyaabahaasoo kale haddii lagu kordhiyo horumar ayuu gaarayaa sbortiska gobolka hiiraan
burburkan siduu u dhacay horumarkii isboortiga horta ceelow ku dhacay alxamdulilah beryahan intaas horta aniga waxaan ku noolahay magaalada beledweyne waxaana ahay nin ka niyi jabsan xagga isboortiga marka bilahan ugu dambeysay dhalinyaro ayaa abaabul sameysay oo rajo soo gelisay in sidii gobolkii oo ula jaanqaadi lahaa goboladii kale gobolkan oo ahaa gobolada ugu horeeyo isboortiga ahayna warshad ciyaartooyda qaranka inta badanba laga qaadan jiray haddana noqday gobolkii ugu hooseeyey taasoo ma aragtay burburkii sabab ay u noqotay marka hadda waxaa ii muuqda marka maadaama ay dhalinyaro hadda marka isxilqaantay oo degmada beledweyne gobolka hiiraan magaciisa ku abtirsato inay bilaabeen in sidii dhalinyaradii ay ugu abuuri lahaayeen isdhexgal iyo isboortigii ay usoo noolay lahaayeen taas ayaa hadda ma aragtay aniga niyadeyda ahaan hadda niyo wanaag ii muujisay inaan ma aragtay aan ka hadlo isboortiga gobolka heerka uu hadda taagan yahay isboortiga gobolka hadda waxaa usoo shidmay shumac islamarkaana wuxuu u baahan yahay dhammaystir horta isboortiga gobolka ma leheen garoon garoonkii hadda waa dhisan yahay laakiin garoonkii waxa waaye dhinac ayuu ka qaawan yahay wuxuu u baahan yahay garoonkii in roog la dhigo si si ma aragtay ciyaartooydii ay moraal u yeelato uu yihahda ninka ninka naftiisa markuu garoon galayo markuu arko rooggaas wuxuu iska dhigaya nin meel sare tagay moraal ahaantiisa marka wuxuu rabaa hadduu alimiinta qaadanayo iyo rooggaas iyo kontaroolkooda kubadahan waa wada horumareen nin ma aragtay garoonkaas roogga marka la dhigo farsamadii ciyaartooyga iyo kontaroolka waa u wanaagsanaana moraalkii ciyaartooygana waa ku dhismaya marka dhibka hadda haasto waxay u baahan tahay garoonkaas sidii ma aragtay dadka reer hiiraan ama qurbaha jooga ama gudaha jooga siday ma aragtay garoonkaas ma aragtay loo hagaaji lahay nin kasta oo reer hiiraan ama cunug kasta oo reer hiiraanna garoonka isaga uu haraya sababto ah waxaa waaye jiil kasta oo hiiraan ku abtirsado garoonkaasay marka waa wax naga wada dhexeeyo annaga hadda waa fiiriyan oo odayaala nahay kaalinteeni gobolka hiiraan waa ka soo qaadanay waa gobolkeenna sumcad waa ku leenahay waa nagula qadirayaa hadda aqabada na saaran waxaa waaye garoonkaas markuu noo hagaago tilaabo kasta iyo meel kasta waa jogay karnaa oo dhallinyaradii ay waxyaabaha xunxun ay gali lahaayeen isboortiga lagu mashquuliyo oo maaragtay kii tahriib aadi lahay kii barnaamij kale gali lahay kii daroowa cuni lahay marka ay isboortiga ku mashquulaan oo lasdhexgalo taas ayaa horta wanaagsan waa mahadsan tahay argentiin saadiq cumar carte conka waxaa ka mid tahay dhallinyarada weli kubadda cagta ciyaaraheeda ku guda jirta oo aanan ka gudbin waxyaabaha ciyaaraha marka la yidhaahdo sboortiska waa qeybo badan yahay hadda gobolka hiiraan waxyaabaha sboortis ahaan looga qiimeeyo ama ay dhallinyaradu ciyaaraan maxaa nooga tilmaami kartaa runtii horta sportiska marka la yirahdo wuu ballaaran yahay waa qeybo kala duwan hadda guud ahaanba gobolka hiiraan khaasatan degmadan beledweyne waxaa laga ciyaaraa kubadda cagta oo keliya walow hadda aan rajeynan in isbedelo badan uu ku yimaado oo dhankii basketboolka iyo dib loo soo celiyo walow hadda garoonkii basketboolka lagu ciyaari jiray degmada beledweyne dib loo soo celiyo ood arkay dayactar fiican lagu sameeyey la rajeynayo isagana in maalmaha socdo lagu bilaabo maaragtay ciyaaro marka dhalinyarada hadda jirta waxay aad iyo aad u xiiseysaa kubadda cagta guud ahaanba gobolka hiiraan waa laga xiiseeyaa laakiin waxaa aad iyo aad oo muhiimaddu ay u tahay in awal aanan garoon uusan jirin lagu ciyaaro degmada beledweyne oo garoonkii hore ee lamagalay ad aragtay inuu noqday xere ciidan laakiin hadda la helay garoonkii laqanyo stadium oo muddadii ugu dambeeytay lagu ciyaarayay koobka hadda qiimaha badnaa ee ka dhammaaday oo lagu ciyaarayay marka waxaa jirto in sboortska gobolka hadda uu iftiin aad weyn uu usoo baxay dhallinyaradana ay aad u danaynayso waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in garoonkaasi uu noqdo mid maaragtay roog la dhigo oo dadka jaaliyadda guud ahaan intay isku tagaan ay roog ay dhitaan oo garoonka haddii roog la dhigo way kasii weynaanaysaa tan hadda aan taagannahay marka waxaan rajaynayaa dhalinyarada iftiin ayaa usoo baxay sports gobolkii hore ayuu u kacay maalmaha socdan waxaan rajaynaya in isbedel inkan ka weyn u yimaado gobol guud ahaanba waad arkaysaa dadkii hore oo sportska ciyaari jiray berisamaadka waagii dowladii hore argentina iyo ninka yidhaahdo daahiriya kaleeto waa nala joogaan oo hadda qiimaha ay kuleeyihin sportska ood arki karta marka si jiilka hadda jira iyagana ay qiimo intaas la eg sportska u yeeshaan waa in marka hadda dardarka socdo sportska laga qayb qaato gebi ahaanba waa mahadsantahay cabdikariin maxaa la is dhihi karaa waxyaabaha dibudhaca u keenay sportiska gobolka hiiraan oo sida odayaasha nala jooga ay sheegeen inuu ahaa mid horumarsan xilligii dowladii dhexe waxa xilligan dib udhaca u keenay maxaad ku tilmaami kartaa
waxaa ugu weyn oo manaha sportska dibdhac u keen waxaa waaye garoon u goonaya kubadda cagta ma lahayn marka garoon xaafadeed markuu yahay in manaha xaafadda saa ku dhiisho manaha meel la xakamay karana maaha dhibka ugu weynaa markaas jiri jira waxaa manaha garoonkii garoon oo manaha xaafad dhex yaala oo geedo ku dhex yaala oo manaha ishayga oo barabaleenkiisa badan yaha hadda waxaa la hela sidii uu soo noolaashaha waxaa keenaya garoonka weyn aa la dhisay kaasoo hadda manaha caqabada weyn jirta ay tahay dhulkii xoogaa ah dhul aada u adag marka ciyaartooy badan aa ku dhaawacantay inuu garoonka ahaado dhoobo ahaado waa waa fiican tahay inuu manaha garoonka rooga macmalka saaran yahanin waa kasi fiican tahay laakiin haddii ay tahay manaha isheeg sida hadda caalamka lagu dhiglo kabaha tradition waa isay buundaa jiro manaha kaba oo manaha adagaa jira buundooyinkooda adag tahay marka ma xakamay karaan manaha ciyaartooyda hadda garoonka sida u yahay manaha dhulkii manaha waa adag yahay manaha jaay adagaas aa loo saaray kabacdi manaha roog kabiin ma galayo ninkii kabihi wuu la gadoomayaa markuu ordana wuu kufaya kabacdina manaha inuu dhulka markuu ku dhacana dhaawac xaliisaaba soo gaaraya maaha meeshii meel bacaad yaro waxaanaa maahan waa dhul dhayax u badan yahay waa marka haddirtaan caqabada jirta waxaa waaye garoonkaas roog loo helo iyo garoonka roog loo helin laga sii horumarsiiyo shabakii macnaha oo anta macnaha bibolka iyo raamka macnaha inta lagu dheelayo iyo inta macnaha isheeg dadka udhexeeyey macnaha fadhiyo macnaha shabaqa udhexeeya la wareejiyo kabacdi haddana la helo macnaha isheeg garoonkii meeshii oo ahayd oo inta lagu dheelayo haddana coos marsan intaas haddii la helo marka wuu sii kasii ficnaanaya rajada ama macnaha isheeg dad badanaa taxaadirka ugu weyn ama manaa ciyaaraha dhibaatada ku haysata dhaawaca qofka ciyaartooyda isku geysana waxaa ka darnaa dhaawaca qofka ciyaartooyda markuu asiga xataa bunuuniga oo kufo dhaawaca soo gaarayo dhulkii macnaha waa dhul sibir ah adag aad aada u adag oo haddana dhagaxaan quruura haddana ay ku jiraan qofka marka hadduu madaxa dhulka ku dhibsado waxaa laga yaaba inuu qofkii shoog ka qaado macnaha saasay tahay macnaha isheeg waa dhacday ciyaartooy ku dhaawacantay oo macnaha xataa isku suuxa garoonka way jiraan waxaana keenaya manaa dhulkii waa adag yahay dhul dhoobaa ma ahan xataa kabaasay bundaa dhul garoon lagu dheeli kara maahan saasay tahay manaha isheeg dhulkii aad dirtaan si hadda loogu dheelayo xataa soosaasay tahay dhalinyarada udhaba adageysa ayaa hadda wuxuu noqda waxoogaa mid soo jilcaya laakiin muhiimadda waxaa waa hadda ama baahida jirta ama wasaaradda sportiska ama manaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ama cid kastoo qusaysta wax ka qaban karto inay macnaha jirto dhibaatadaas manaa garoonka u haysto derbiga waa dhisan yahay manaa howlalkii waa dhisan yihiin manaa inta dhexaad aheedoo lagu dheeli lahay ayaa barabaleen ka taagan yar laakiin hadda garoon waa haysan alxamdulilah oo derbi wareegsan oo manaa monolan oo sekuuritkiisa wixiis dhan waa xafidan yahay daarey maanta wax badan waxaa lagu celceliyey in waxyaabaha laga ciyaaro ay tahay kubadda cagta oo keliya kubadda cagta wax ka badanna way jiraan oo ciyaaro dabaashoo kale bootinta tenniska basketboolka xilligii dowladii dhexe ciyaaraha qeybahooda kala duwan oo dhan waa ay ka jireen gobolka maanta kubadda cagta oo keliya ayaa culays kala saaraya maxay kula tahay sababteeda
runtii horta kubadda cagta waxaa waaye maraayadii oo olombicda ama sportiska gobol walba ama magaalo walba oo la joogo kubad cag lagama maarmo ama tuulo ha noqoto mase degmo runtii gobolkii hiiraan waagii dowladdii dhexe ciyaar aan laga ciyaari jirin ma jirin booda ha noqoto orda ha noqoto dabaal ha noqoto runtii aniga xataa kubadda cagta waa qeybta kuwaadan ugu jeclaa laakiin hamboli waxaan dheeli jiray dabaashaba labadaba waa ka qeyb qaatay haddana waxyaabihii oo waxaas lagu dhammaystiri lahaa ayaa naga maqan agabkaas haddii la helo ciyaartooy ku filan oo qeyb walba ka qeyb qaadato waa laga helayaa gobolka orodadoo kaleento haddii garoonka roogaas inta la dhigo liineyadii lagu ordi lahaa loo sameeyo ama boodada qeybteedii loo sameeyo ciddii markaas orodka ama boodada danaynaysay ama maamuleysay waa iska diyaar oo way imaan lahayn haddiiba wixii lagu cabirayay wixii oo xariiq ahay oo loogu talagalay orodda ama boodo ama biinga ha noqoto ama ciyaar kaleenta ha noqoto haddaan la haynin meeshaas macnaha waxaa imaanayso fursaddii way dhuntay oo waxaa luminayo qalab la-aanta marka muhiimadda ugu weyn oo sportska kusoo koobtay kubadca keliya waxaa weeye qalabkii lagu cayaarayay ma lahan oo lama helayo hadda runtii garoonka basketka iyo voliga waa la hagaajiyey isagana mar dhow baa macnaha oo kolley inuu furmi doonaa marka dad badanaa hadda waxay leeyihiin basketka maa nala baro oo maa naloo furo oo waxbaa naqaanaa iyo iyagana macnaha furitaankaasaa lala sugahaya haddii la furo meeshaas bay tagi doonaan waxyaabihii kalento looga baahnayna waa loo dhamaystiraya insha allah marka haddii ilaahay yidhaahdo waqtiyada soo socdo hadduu ilaahay idmo waxaan umalaynayaa gobolka hiiraan qaab walba ha noqoto inuu ka qaybgali doono sportiska laamihiisa faraha badan ay soo buuxin doonaan sidii horey u ahaan jirtay oo kale marka qalabkaasi qalab sahlan ma aha wuxuu u baahan yahay dhaqaale dhaqaalahaasna meel hadda oo budget sports oo toos loogu aadaayo malaha olimbicdiina kama hayna macnaha waxyaaba inay noo soo dirto tiraahdo war waxaas dhinacaas ku buuxiya ama dhinacaas ku dhammaystirta lagama haayo oo gobolkii dhallinyaradii joogtay ayaa isxilqaamaysa mar walbo dhallinyaro magaalada joogtana macnaha dhaqaalo oo ku filan sports oo lagu maamulo runtii jeebkooda lagama helaayo kuwa oo qurbaha jirana waxaan ka codsanaynaa inay fiiriyaan taakuleyn la-aanta olimbikada ka jirto inaanba loo baahnayn olombica oo haddii dadka qurbaha jooga iyo dadka wadanka jooga ay isbiirsadaan sboortska laamihiisiyo dhan waa buuxsamayeen horumaruna gaara sboortska sida kubadda cagta oo ay u horumartay iyo ka fiican ayay kuwa kalena u horumari doonaan
waa mahadsan tahay argentina kolley hadda waxay shaqadaada ku kooban tahay oo keliya macalinnimo markaa fiiriso dhallinyarada magaalada xiise intee la eg ayay u qabaan sboortiska gaar ahaan kubadda cagta horta gobolkan wuxuu ahaa xiriirka soomaalida ama olimbikada waa taqaanaa hiiraan boodada sare hiiraan wax horta u taa taabanaya ma laha ilaa waxaa ka soo baxay ninkii halyaagii cabdilla nuur waasuge oo la yaqaana cali baarxaano wax annaga horta nagu haastay oo gobolka hiiraan ah oo annaga maaragta taas horta nagu haastay ma jiro haddii hoos usoo dhaalaco laamahaas oo dhan horta waxa baabi-iyey waxay la tageen horta burburkii wadanka ka dhakay ayay la tageen dhib malaha oo waxaan la qabnaa masiibadii gobolka soomaaliya oo dhan ku dhacday ayaan taas la qabnaa waxaa soo haray hadda halka xiriiroo shaqeynaya waxa waa kubadda cagta kubadda cagtana waxa waaye dhallinyarada waxay u qabtaa niyo way u qabtaa waxay ku dheelaan magaalada markaad aragtid war nin toban iyo kow sac soo baxay oo maaragtay oo yidhi banoonaan soo dheelaa nusac soo dheela oo xaafadii ku dheelaya ama luuq ku dheelaya ama wax ku dheelaya aan garoon aan lahayn moraal ahaantiisa hadduu heli lahaay garoon saddex garoon garoomiga oo laisugu yimaado intaa waa kasii badnaa lahayd marka dhallinyaradii niyo iyo inay kubaddii heerka gaaraan waa rabaan ay shaqeeyaan laakiin waxayna haysan garoon ku filan oo markaas ay wax ku qabsadaan ama ama qalab markaas moraal ahaan inta loogu dhiso inta naga maqan kaas markaan sameyna inta kalena waa samaysan karnaa
saadiq cumar carte coonka ugu dambeyn waxaa tahay ciyaartooy xilligan garoomada ku jira rajada ay dhallinyaradu ka qabaan in horumar ay ka sameeyaan sboortiska gaar ahaan dhallinyarada gobolka hiiraan haddii aad noo bidhamin xuseen aad umaadsan tahay rajo weyn ayay sboortska dhallinyarada ka qabaan waxaa muuqanayso hadda in sboortiskii ciyaarihii heer maamul goboleedyada ay bilaaban doonaan oo iyadan loo baahan yahay in diyaargaroow badan loo sameeyo haddii dhallinyarada ay sida hadda ay ku socotay ku socoto waxaan filaya in rajo weyn ay muuqanayso dhanka xiriir kubadda cagta xuseen horta waxaa aada iyo aad hadal muhiim u ah hadalkii uu sheegay macalin daahirey oo ahaa in olombikadii guud ahaanba ay ka gaabisay xiriirkii ay la lahayd gobolkan ay gebi ahaanba dib aysan usoo fiirineen guud ahaanba gobolka hiiraan iyo degmada beledweyneba dhanka kubadda cagta ha ahaato dhankii basketboolka ha ahaato dhan walba oo sportiska ah ama olombic sheegto wax tayaa ama wax waxqabad ah oo lagu haysto malahan taasi ayaa waxay keenaysaa marka in gebi ahaanba laga tashto in olombicada dalka ka jirto aysan ku tashan dadka reer hiiraan ayaga isku tashtaan oo caqabado fara badan oo hadda jira sportska jira xataa inay iyaga xaliyaan la rabay aysan xalinin waayo agab sport laguma haysto oo waxaa la rabay markii garoonka ceenkaas kasta dhalinyarada ay ku ciyaaraysa inay caawiyaan oo wixii karaankooda ay ka geystaan iyagana kama hayno marka taasi marka dhalinyarada laf aanteeda waxaa waaye waxay aad moraal rab uga tahay in olombikadiiba geed ahaanba ee gobolka waxba aysan u qaban waayo hadda dhalinyarada waxaad arkaysaa inay usoo jeesteen labadii sheekaysanaysa waxaa lagu sheekaysanayaa in garoon bilaabanayo jironi goor xilliyada socota maxaan ili doonaa iyo ciyaarihii oo laga ciyaariya adduunka guud ahaanba ay fiirsanayaan marka sportska dhalinyarada gobolka hiran waa kuwii lagu yaqiinay maclinaha argentina waad arkaysaa hadda ilaa hadda sportska daba taagan yahay waaga bersamaadka ilaa hadda dhiiggiisa sports ku shaqeeyo marka annaga dhalinyarada hadda jirta waxaan filaya inay iyagana yihiin kuwa dhiiggooda sportska ku shaqeeyo marnaba aan sportska gaba doonin guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijkeeni madasha dhallinyarada oo ay igala qayb galeen daahirey cabdisalaan argentina cabdikariyaani iyo saadiq cumar carticoonka inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aad buu mahadsan yahay markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku hormaro horyaalka seeriaada ee waddanka talyaaniga saddex kulan ayaa la ciyaarayaa maanta waxaana kooxda kubadda cagta ee karatone ay gurigeeda ku soo dhoweynaysa inter milan oo maalmahan aad moodaysay inay madaxa la soo kacda islamarkaasina la xafiiltamaysa kooxda iyadu horyaalka dalka talyaaniga waayahan xoogga ku haysata ee yuventus kulankan ayaa dhacaya xilli hore oo maanta ah kulanka labaad waxaa iskaga hor imaan doona kooxaha fiorentina iyo bolonia fiorentina ayaa guul wanaagsan toddobaadkii lasoo dhaafay soo heshay waxayna gurigeeda ku soo dhoweynaysaa kooxda bolonia halka magaalada rome garoonka olombic stadiumna ayay ku kulmayaan kooxaha roma iyo heles varona horyaalka waddankaasi sbain haddii aan jaleeco kulamo xiise badan ayaa laiskaga hor imaanayaa ha yeeshee habeenkii xalay ah waxaa kulan adag uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee baar iyo laganees waxaana hal iyo eber ee guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee baar ciyaaryahan alejandro galves ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee baar halkaasina saddex dhibcood ayay kooxdu ku qaadatay iyadoo haatan horyaalka dalka sbain kor u soo kacday oo lix dhibcood ayay leedahay haatan kulamo adag ayaa maanta kooxaha horyaalka waddankaasi sbain laiskaga hor imaanaya kooxda levante waxay soo dhoweynaysaa valencia katave barcelona ayaa u imaanaysa barcelona waxay ka imaanaysaa guula isdabajooga oy maalmahan soo gaaraysay kii ugu dambeeyey waxay ka soo qaadatay horyaalka qaaradda yurub oo waxay saddex yeebar kaga soo badisay kooxda kubadda cagta yuventus ciyaaryahan messi ayaad moodaysaa in uu ka raystay neymar uu leeyahay barcelona inta anigu aan joogo cidina idinka adkaan mayso kulankaasi gatafe ayaanse la ogeyn waxaa natiijadiisu ay noqon doonto maadaama ay barcelona gurigeeda ka boqoolayso oo ay gataafo gurigeeda tegayso real betis deportivo la carunia ayaa u imaanaysa halka atletico madridna ay magaalada madrid kula ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee malaga horyaalka dunida uga xiisaha badan waayahan ee dalka ingiriiska ee bremier leaga xalayto hal kulan oo la ciyaaray waxaa labiyo hal ku badisay kooxda f c barnmouth oo waxay ka badisay kooxda brighton and hof albion ciyaaryahan germain defo ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda bournemouth oo markii ugu horreysay horyaalka dalka ingiriiska xilli ciyaareedkan guul helaysa crystal balace gurigeeda ayay ku soo dhoweynaysaa kooxda southampton waxayna wadataa markii ugu horreysay macallinka ay dhowaantan soo qaadatay hudson oo shaqada kala wareegay faranka diboor oo toddobaadkan bartamihiisii shaqada laga eryey kooxda kubadda cagta ee helsfit town waxay soo dhoweynaysaa leicester city liverpool oo guuldarro shan iyo ibara ka soo kabsanaysa toddobaadkii hore burnley
dhegaystayaal xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade ayaa ugu dambeysay guud ahaan idaacaddii duhurnimo intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa codkaas farxiyo fiska